wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadantinimada ee somalilan ayaa maanta ka daafurtay magaalada boorame barnaamijka dib u hubinta dadka qaxootiga ee ku sugan boorama ee xarunta gobolka awdal barnaamijka dib u hubinta dadka qaxootiga ah ee ku sugan gobolka awdal ayaa socon doona muddo lix cisho ah si loo hubiyo dadka soo galootiga ah waxaana furitaanka ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday laanta socdaalka somalilan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adda qaxootiga adduunka u n c r wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini-aadanimada ee somalilan cabdiraxmaan shide ayaa dadka qaxootiga ah ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan si loola socdo xaalkooda furitaanka maanta aanu halkan u joogno inay maanta ka bilaabanto dibutirintu ama verificationku exerciseku uunbaa waxaan leenahay inay dadkuna ogaadaan cidda aan ogeyn uunbaa looga jeedaa muhiimadduna waxa weeye ogaanshaha dadka qaxootiga ah ee jooga gobol walba tiradiisa sababtoo ah hadduu qofku isagoo oo kaadhkii haysta muddada loo qabtay ku iman waayo oo uu isku soo xaadirin waayo annagu waxaa u qaadanaynaa inuu yahay qof aan joogidde ayaan u qaadanaynaa marka jaanis bay u tahay inaan maanta ka hadallo oo aan u sheegno inaa laga furay awdal intii ku horraysay hargeysa iyo berbere iyo burcayi ay ka socotayna way haysteen haddana way haystaan lix cishoay haystaan lixdaa cisho wixii ka dambeeya qof kasta oo kaadh hore haystay oo iman waaye oo meesha uu jooga iska xaadirin waaye maadaama ay awdal ugu dambayso uu ka rajistar garaysnaa awdal uu ka rajistar garaysnaa oo aanu meel kale ka rajistar garaysanayn waxaa habboon inuu yimaado because amniga in qofka la ogaadaa ku filan ayaa muhiim bay u tahay waxay muhiim u tahay tirada dadkay muhiim u tahay qofku muu dhintay miyuu nool yahay qaxootiintay leeg baa halkan jooga hadday joogaan maxay ku joogaan waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan sababta loo samaynayo verificationka waan u mahad celinayaa partnerska nagala shaqeeya hawshan u n h c r ugu horrayso barnaamijka dib u hubinta dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan deegaanada somalilan ayaa shantii sanaba mar dib u hubin loo sameeyaa iyadoo si wadajir ah ay uga qayb qaadanayaan dib u hubinta dadka qaxootiga ah hay-adaha amniga ee somalilan iyo hay-adda qaxootiga adduunka u n c r